Daldoni Maino! Daldoni Maino! Daldoni Maino! Magacayga Doni Maino! Doni Maino!
banaanbaxan ayaa waxaa looga soo horjeeday dadka etoobiyaanka ah ee ka ganacsada puntland gaar ahaan kuwa loo yaqaana bedelbedelka oo bulshada magaalada garowe ay sheegeen inay wadaan arrimo ka baxsan ganacsiga puntland ay u yimaadeen dadkan oo isugu soo baxay barxadda weyn ee magaalada garowe ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah etoobiyaanka puntland kasoo gala dhinaca etoobiya maraan saaka booqday halka uu banaanbaxu ka dhacayay ayaan la kulmay dhalinyaro kala duwan oo iyagu sheegay inaysan hadda wixii ka dambeeya ay u dulqaadan doonin wixii dhaqanka suuban ee soomaalida ka hor imaanaya etoobiya oo ah cadowgeenna koowaad ee ku guursay maanta dalkana soomaaliya iyadaa lid ku ah dadka etoobiyaanka ah ee waddankeenna ku soo qulqulaya ee la diiday inay ka baxaan etoobiya inay u baxaan yeman waa la diiday boosaaso waa ogtihiin laba xaafadood iyagaa degey garowa waa ogtihiin xaafatulwaaberi iyo xaafaddan wadajir iyagaa degey iyagaa laga cararayaa mar walba waxaa loo soo dirayaa dadkaas inay qabsadaan dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna middaa awgeed waxa ay wadaan dalbedel iyo diinbedel iyo dhaqanbedel intaba iyagaa wada midda ugu darani waxay tahay inay diintaadii kaala dirirayaan matbac bay waxay u qaybinayaan ciyaalkaagii iyo dumarkii iyo xaafaddii iyo dhallinyaradii intaba way u qaybinayaan innaguna uma dulqaadan karno ninkan meesha maanta kula nooli wuxuu aaminsa waa dullinnimo ninka kula nool inuu aaminsan yahay etoobiya inuu dhulkan leeyahay inuu aaminsan yahay wuxuu ku leeyahay dhulkan anaa le haddaa u tegtid etoobiya wuxuu ku leeyahay anigaa dhulkan u dhashay aaway shacabkeennii miyaynu u dulqaadanayna falastiin sidee lagu qabsaday waxa aw sidii falastiin lagu qabsaday ganacsi bay ahayd maanta innagana maxaa laynagu haystaa ganacsi baana lagu haystaa boosaaso haddii la qiyaaso asbuucii saddex boqol oo qof in ka badan baa gashaa marka ujeedka keliya ay leedahay maxay tahay waa inay qabsadaan dadkan innaga waa ka hadleen wasiiradeenni waa ka hadleen culammadeenni waa ka hadleen yaa dhiman waa shacab shacaboo guryaheenna kama kiraynayno barnaamijkan maanta aan u soo baxnay mudaharaadkaana wuxuu ku salaysan yahay saad u jeedid shucuurtooda ay ku muujinayaan dhallinyarada reer garowe runtii bedelbedel waa wax aad u xun waxayna wataan waana sirdoon ba aaminsannahay annaga haddaan nahay dhallinyarada sababta waxay wataanin waxa weeye dhar bay bedelayaan waxay ku bedelanayaan weel weelkaasna taya ma lahan laakiin sirdoon bay waddanka u joogaan dan ayay leeyihiin dalkana macalimkay gaaraan ayaa ku fidinayaan waxa weye dantooda ay ku sugayaan annagu waan ka soo horjeednaa waxaan ka codsananaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo maxaa ku dhacday baarlamaanka wasiirada wasiirka amnigu waan ka hadlay arrinkaas inay arrinkaas waxa weye shacabkooda la kaashadaan annagu diyaar baa una haddaan shacabka reer garowe inaan ka soo horjeesanno inaan dalkayaga difaacanno inaan dhiiggayaga u hurno waxa weye ma rabno ma doonayno waxay wataan oo waxaan taya lahayn waxay ku bedelanayaan dhar haddarse oo maxaa ku dhacday dharku bedelbedel maxaa weye waa dadbedel dhaqan bedel diin bedel dadbedel kulli waa wada bedelayaan haween baa sheegay inay faa'iido ku qabaan ayaga ka hor mudaharaadkan maaha in maxaan ku dhahay fawdo iyo maxaan ku dhahay loo soo baxay in dadka magaalada la fawdeeyo laakiin waxaa loo soo baxay in diinta diinta dadku diinta haystaa maxay tahay oo diinta nabi maxamed sal alay slam ina soo gaarsiiyey marka waxaan doonaynaa inaynu diinteenna u hilino annaga waxaanu ku arrinay dhaqanxumo magaca ilaahay oo lagu cayaarayo maxaan ku dhahay dadka dhaqankiisa oo magaca lagu cayaarayo marka waxaan doonaynaa bedel bedelka iyo waxa dhaqanka diinta islaamka ka soo horjeeda inaanu ka soo horjeensano waayo nabi maxamed wuxuu yidhaha dhallinyarada waa ii hiilisay dhallinyarada hadda joogta waxaanu doonaynaa inay diinta u hiiliyaan oo magaalada maxaa ku dhahay magaalada garowe dhallinyarada joogta intay kacaan inaynu waxa diinta islaam ka soo horjeeda inaynu ka soo horjeensano bedelbedelka faa'iido laguma qabo maxaan ku dhahay shayada ay keenayaan waxa wixii qalina waa wax maaroobaya oo hadda kala dhammaanaya wuu dillaacaya wixii caagana saa goortii loo keena wuu kala go'aya wax faa'iidaa male haba yaraatee diinta inay bedelaan maahan wax kale uma isa imaan kabaha la soo xirto iyo caagadaha suuliyaasha ciyaalka tunjiyaasha loo dhigo bay magaca ilaahay ku soo qoreen marka waxaanu doonaynaa inaanu diinta islaamka u helino annagu fawdo uma soo bixin dowladda iyo culimmadana waxaanu ka codsanaynaa inay ayaguna diinta u gargaaraan oo diinta nabi maxamed si u soo gaarsiiya inay dadka u gaarsiiyaan diinta dadka hadda jooga baa u shaqaynaya diinta waa in loo shaqeeyaa mana doonayna wixii diinta bedelaya waxaan maan u dirayaa mowqifka ay ka qaatay ismada gobolka bari ee uu ka hadlay afhayeenka ee barnaamijka aad baan u soo dhowaynayaa waxaan dhiimanayaa anoo ka hadlaya shacabka mudaharadayaasha isugu yimid caasimadda ee dowlad goboleedka puntland marka koowaad waxaan ka hadlaynaa inay caddayso dowladda puntland mowqifka ay ka leedahay etoobiyaanka dalka kusoo qulqulaayo marka xiga waxaan ka hadlaynaa culimmada puntland iyagoon mowqifkooda caddeeyaan oo khudbooyin ku soo qaataan oo musiibada shacabkaas ay ka hadlaan shacbeed ka hadlan ay xataa mowqif ahaan barnaamijkay ka aaminsantahay inay etoobiyaanku dalka degaan oo dalka joogaan mowqif siyaasiya weeye inay siyaasadda ay leedahay ka caddayso dalka wayna kala hadli kadhaa waxaan kaloo codsanaynaa bulshaweyntu inay mudaharaadkooda sii wadaan barnaamijkaa waa barnaamij ay shacab ku muujinayaan hadda shacabku soo mudaharaaday oo shucuurtooda muujiyey aad bay u mahadsan yihiin idaacadaha waxaan ka codsanaya codkaa baahiyaan dhammaan meelba gaarsiiyaan mudaharaadkan la sii wasanaa carruf leedahay toddobaad ka hor ayay ahayd markii magaalada boosaaso ay ka hadleen culimo iyo nabadoonno iyo culimo iyo nabadoonno kuwaasi oo ka hadlay habdhaqanka dadka etoobiyaanka ah ee ka imaanaya waddanka ethoobiya kuwaasi oo siyaabo kala duwan waddanka usoo gala waxaana bulshada ku dhaqan puntland ay dowladda puntland ugu baaqeen inay mowqaf cad ka yeelato siyaasadda dadka ethoobiyaanka ah ee puntland kusoo qulqulaya cabdixakiin xuseen xasan radio daljir garowe